shirkadaha ganacsiga ku shaqeeya suuqa online-ka amaba internetka gaar ahaana kuwa soomaalida ayaa sanadihii lasoo dhaafay kusoo badanayay suuqyada magaalada nairobi gaar ahaana shirkadaha ay fadhigoodu yahay wadamada reer galbeedka oo xooga saaraya sida ay macaamiil kala duwan ugu heli lahaayeen geeska afrika ganacsatadaasi waxaa ka mid a ifraax sucdi xasan oo ka mid ah shirkad loo magacaabo oblans oo ah shirkad suuqa online-ka ah ku iibisa alaabooyin kala duwan waxaa haddaba suuqaasi xaruntiisu tahay dalka canada waxaanay muhiimadda suuqan iyo soomaalida adeega ganacsi ka heshaba uga warantay wariyaha v o a khadar maxamuud xareed
haddii walaal la fiiriyo online-ka adduunka horta maanta markii la fiiriyo siiba covid nineteen markuu dhacay si toos ayuu isku bedeleen wax walba waxay galeen online-ka hadday noqoto shaqadii iskuolkii shoppingkii wax kasta marka qofka wuxuu maanta adduunka jooga ku khasbanaada kii xataa aana jeclayn inuu wixiisa online soo geliyo marka aniga waxyaabaha aniga iyo tiimkayga la dhaho otlans empire soomaali oo ah walaalo soomaaliyeed ilaa laba kun gaaray soddon wadan joogno waxaynu diiradda saarnay dadkeenna si awal adhacsiin lahayn maadaama adduunkuu noqdo online sidii uga faa'iidaysan lahaayeen hadday noqoto caafimaad hadday noqoto isqurxin hadday noqoto daryeel iyo hadday noqoto dabcan financial freedom xorriyad dhaqaale marka waxaas ayaan u imaaday nairobi kenya waxaa nala jooga hadda wuu noqday agaasimaheenna kombanigeenna asaasay oo la asaasay labada kun iyo shantii magaalada canada laga asaasay marka ma ma ma kambani ma shirkad ahaan baad u shaqaynaysaa si fiican soo waxa waaye waa wax franchise oo kale adiga ayaa email ka dhex furanaayo hadhowtana shaqadaada waxa waaye alaabtaada inaad suuq geysid dadkina aad la wadaagtay ganacsigaagii dadka marka labay noqonayaan qofna wuxuu leeyahay macmiil ayuu kuu noqonayaa qofna wuxuu noqonayaa qof ka ganacsada sidaadoo kale marka alaabta xaggee laga helaya
waxaa laga helaa laba nooc kow waxaa laga helaa online-ka alaabteena weli caada waa alaab unique ah annaga qof aan ahayn lagama helo meel kalea ka helaysa ma laha waxaad laga helaa marka website-keenna ama qofka haddaa isku magaalo joogno qof hadda nairobi joogoo kale adiga ayaa alaabta combaniga ka dalbanaayo discount hadhowtina waxaad ku iibinaysaa boqol kiiba boqol soo labadaas noocba waa loo helaa marka muxuu uga duwan yahay suuqan suuqa kale ee aan naqaanay caadiga ah waxyaabo badan subxaan allah soo tusaale hadda maanta dukaan caadi ayaan furtay oo ama islii ku yaalla kasoo qaad dukaankaas maalinkaas dadka ii soo gala keliya ayay ku xiran tahay dhaqaalihii isoo galaayeen midkan saas ma aha maadaama uu yahay online twenty four hours uu samaysan yahay hal xayisiis aan soo dhigay ayaa wuxuu gaarayaa boqolaal iyo kumaankun qof soo aad iyo aad ayuu uga duwan yahay aniga waxaa ganacsiga iisoo bandhigtay hooyo soomaaliyeed oo saare saciid dukaanley waayo maalintaa u tagay anoo mara raadinaayo ayaa ii sheegtay inay inay hayso waxani ilaa hadda tiimka waa u sheegtay waxay tidhahdaa maalintaa combanigaan soo galay hal dukaanaa lahaa maantana dhowr kunaa leeyahay sababtoo tiimkeeda ayaa dhowr kun gaaray soo boqol kiiba boqol wuu uga duwan yahay
kulanka aada islii ku qabateen waxaan arkayay waxaa u badnaa oo kasoo qayb galay dumar soomaaliyeed marka ganacsigan ma dumarka ayaa u badan mise ragguna waa ku jiraan maasha allah su-aal markasta ila weydiiye waa horta kow combanigan waxaa saasan nin rag ah in allaale inta ugu dhaqaalo sarraysa kombaniyaasha kombanigeena milyaneerada waa niman rag ah taasi waxay kutusinaysaa in loo siman yahay sababtoo waxaynu gadno kow waa faashan rag iyo dumar way labistaan caafimaad rag iyo dumar isqurxintii daryeelkii xaragadii wax walba markay noqoto annaga tiimkeenna waa run aad iyo aad waxaa ugu badan haweenkeena soomaaliyeed inkastoo wiilal badan oo taf ay ku jiraan sababtana maxaa waaye aniga maadaama leader ahay naturally dadka aan attract garay ama aan soo jiitay waxay noqdeen gabdhaheena soomaaliyeed laakiin waa loo siman yahay wiilal badanna way ku jiraan insha allahna waa rajeynayna iyagana inamo badan inay soo jiidan doonaan inta badan waxaa jirta in soomaalidu ay walaac ka muujiyaan ganacsiga internetka ama online-ka oo kaleeto marka maxaa sidee lagu aamini karaa in ganacsigan uu yahay mid laisku halayn karo oo qofka lacagtiisa iyo hantidiisa iyo waktigiisa uu ku aamini karo su-aal aad aad u fiican horta markay noqoto ganacsi oo dhan qofka bini-aadanka waxaan kula talinaa laba mid inuu ka fiiriyo midda ugu horeysa waxaa waaye dadkan waxay iibinayaan ma yihiin wax taya leh oo wax itusoo itaabsii ah midda labaad waxaa waaye ay tahay inaad fiirisid kombanigan ma yahay kombani oo meesha laga aas-aasay iyo qofkii aas-aasa yaqaano kombaniyaal badan hadda waxaa maqlaysaa dad waxbay ku darsanayaan aab yaraa la wareejinaya lacagaa la wareejinayaa alaabuu qofka helaaya ma leh meeluu u raacdana ma leh annaga meeshaan ku naalla xarunteena waa la yaqaanaa agaasimaheenna waa la yaqaanaa aniga waa la yaqaanaa alaabtaa haynana waa alaab aad iyo aad u